haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya wadajir inoogu soo jeedinaya aan dhehe caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaayee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahimow dhambaalladu way kooban yihiin heesahay ka dhergayaana leeda heesahay ka dhargayaan maadaama dhambaallada ay noo soo direen ee aada u kooban yihiin toddobaadkan tan ugu horreysa haddaan ku bilaabo waxaa la yidhi waad salaamantiin dhammaan saaxiibada v o a soomaaliya waan idinka guddoonay gaar ahaan baa la yidhi qaybta hambalyada iyo heesaha dhaandurey iyo caashucuud waan idinka guddoonay tan gaarka ahna marka xiga bay yidhaahdeen waa kamas faarax bare oo jooga gaarisa tahaniyad aroos farxad leh ayuu ka qaybgalayaa waxaana diraya dhammaan reer cali deeq xaashi iyo dhammaan reer muuse caabi iyo sidoo kale indhadeeq cali deeq iyo ruqiyo cali deeq iyo injineer borow iyo nasteexo waa nasteex xirsi axmed iyo xaawo cabdulqaadir bubey iyo sidoo kale hooye triiga axmed bare dhammaan reer awsul bare iyo dhammaan reer muuse bare iyo dhammaan reer axmed bare waaba lasoo koobay aad bay umahadsan yihiin dadkan waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya kenya maraykanka ethoobiya iyo meelo kale waxaanay tahaniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen faraska iyo genyada labalaba laisku soo raaciy waayahay usha iyo diirkeeda ma lasii wadayaa waa marwo nasteexo cali deeq xaashi iyo saygeeda axmed muuse caabi oo meherkoodu ka dhacay haddaaba lais guursadee durbaba ibraahim iyo saygeeda marka meherka aan sheegno kadib buu sayga noqonaya sooma marka waa ina idhahdaa waa nasteexo cali deeq xaashi iyo axmed muuse caabi markaas kadib oo meherkoodu ka dhacay cabudwaaq buu ka dhacay ducada waa xaggiina baa layidhi marka haddaan leenahay marwo nasteexo cali deeq iyo saygeeda axmed muuse caabi rabbiaan idinka dhigo labadii isku waara isku liibaano ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa uu caasha naga soo gaaray aabisalaad xirsi maxamuud salaad guurdoon iyo waxay yidhahdeen maryan xirsi maxamuud iyo asli xirsi maxamuud iyo zahro xirsi maxamuud baaleen xirsi maxamuud iyo cabdirasaaq xirsi maxamuud iyo cumar xirsi maxamuud iyo nuur xirsi maxamuud iyo waxay yidhaahdeen nasro cusmaan nasro kiin iyo weriye faysal isaaq cabdulaahi dhammaan reer salaad guurdoon iyo reer xirsi maxamuud waxay kala joogaan kampala iyo kenya waxaana jecel yihiin inay taaniyad u diraan nimco salaad xirsi maxamuud iyo axmed cabdisalaan oo meherkooda uu ka qabsoomay waxay yidhahdeen guri ceel meherkaas waxaan leenahay ay leeyihiin allaha ka dhigo mid idin horseeda guur qeyr qaba oo bashbashii barwaaqaad kala kulantaan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa ibraahinow ma soo qabtaa mise dhinacaagana aan u soo riixo noo soo qaba casho waxaan soo qabanayaa hees alkudhageedu yahay shirib baaba la yidhahdaa magaceedo dhan qaab shiriban ibraahimna way isugu dhacaysaa marka heesaha sida shiribka loo qaadoo dhan shirib baa magacooda sababtoo ah heese dhowra oo qaab shirib loo qaadaya baan arkay oo haddana shiribkii un loogu magacdarayo marka marka shirib inaan ugu yarrowa shiribkaas ayay ku canbaxeen waa tahay waxaa ku luuqaynaysaa fanaanadda maryan ruun
shirab iyo marin ruun haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada ayaan caashi ku noqonaynaa dhambaal tahniyada wuxuu naga soo gaaray axmed maxamed shire iyo xaaskiisa muuno nuur cusmaan iyo caruurtooda cali maxamed shire xaaskiisa farxiyo nuur cusmaan iyo caruurtooda cabduqaadir xasan shire xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo adeer aadan shire maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamuud xasan shire maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed xasan shire xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eedo aamino shire maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo xaliimo shire maxamed saygeeda iyo caruurtooda cabdirashiid xasan shire iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo cadar maxamuud wehliye canab cali shire iyo saygeeda iyo caruurtooda adeer cali shire xaaskiisa iyo caruurtooda iyo farxaan cali shire iyo adeer cabdulaahi cabdi maxamed adeer muuse cabdi maxamed iyo mahdi cilmi cabdi iyo xamdi xasan shure iyo waxay yidhahdeen caruurteeda iyo axmed maxamuud rooble iyo canab yaasiin maxamuud iyo caasho jaamac yuusuf waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan daahir shire maxamed iyo waxay yidhahdeen istanbuul nuur abikar oo gabar ay ugu dhalatay degmada hodan magaalada muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sagal daahir sagal waxaan leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda anfacdaa aamin aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo si qurux badan loo soo xardhay ibraahino waxaaban ka fikerayay markaan daawacaya waxaanoo dhan soo qad uma baahna mar haddaan dadkii inta websiteka la geliyo aan lahayn dhambaalka sidaas ugu ekaa haye waa tahay waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa baa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o eda iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha tahniyadaha waa tahay marka xiga bay idhahdeen annaga oo kale ah salaad cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo cabdinaasir cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan siyaad cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan waa dhammaan ilmo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan yonisaa ku jira shaakir wuu ku jiraa maa'ido waa lagu soo daray naciimo iyo ummaano dhammaantood way ku jiraan waxaa sidoo kale tahniyadan diraya ayeeyo asmaa xasan cabdi xuseen iyo ayeeyo raxma maxamed xaydar iyo ayeeyo maryan axmed cabdi cumar iyo sidoo kale baa la yidhi walaalo xaniifo yunis cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo sidoo kale walaalo kale ku jiro ay ka mid yihiin cabdimaalig salaad cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan waaba laabtirinaya intee la wada magacyada iyo sidoo kale awoowe cabdiraxmaan maxamed haydar baa la yiri iyo eedo saynab maxamed cabdiraxmaan dhammaana dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan maxamuud cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo subayda cabdiraxmaan maxamed xaydar oo gabar ay gu dhalatay shabeellada hoose gaar ahaan baa layidhi degaanka banaaney taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan aanu ku jirno janawari sanadka laba kun toddoba iyo toban gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi raxmo maxamuud cabdulaahi raxmo waxaan leenahay noqotii naxariis badan ee soo korta dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin ducada waaba annagaana loo dira ibraahim laakiin waaban sii hormariyey dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa waxaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasheena heesta shimbir oo dadkii farxiyo fiska iyo cabdifataax yare
jacaylku wadado xuma ma galo kulliga mageey jacaylku wadado darxuma ma galo guriga magay labadena isla doonay isla doortay قلوب العرف لها عيون قلوب العرف لها عيون labadena isla doonay isla doortay قلوب العرف لها عيون قلوب العرف لها عيون dadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantaga u midaysan dadabka ma rumaynay dadalka waxa gaadha niyada aan daalin innagoo isku duuban dantayna u midaysan dadabkan ma rumaynay shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa hala daayo jacaylku wadado darxuma ma galo duliga magaye
shimbirbu shimbirkiisa hala duulo maxaa loola jeedaa soo sidaas shimbirbu maaha?
shimbirkiisa hala duulo waxaa loola jeedaa shimbir yar shimbir yar waa inuu la duulaa Shim- qofba qofku af yaqaan noociisa qofba af marka qofba waa qofkii uu Iyo af nooca yaqaana iyo- la sheekaysto waa sidaas soo saasna maaha aad iyo aad haye Laakiin- nimankii- laakiin la- dhankii laakiin labada sheekadaba isla fahmayn markay maanta o dhan wada hadlayaa waxaa laleeyahay marka shimbirkaagii lama joogtida kaagii raadso saas waaye haa tahay intaasi aanu ku dhaafnay heestaasi ibraahim oo dhambaalka xiga bal dhinacaagaan u daayo waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi warsamo rooble iyo cabdiraxmaan warsamo rooble iyo cabdicasiis warsamo rooble iyo zakariya warsamo rooble iyo waxay yidhahdeen cabdiwaaxid warsamo rooble dayib warsame rooble iyo mustaf warsamo rooble iyo muscab warsamo rooble ayuub warsamo rooble iyo khaalid warsamo rooble iyo waxay yidhahdeen mudalib warsamo rooble iyo caaisha warsame rooble iyo khadiija warsame rooble iyo xafso warsame rooble iyo asmo warsame rooble safiya warsame rooble iyo ayaan ciise rooble iyo shukri ciise rooble iyo xamdi ciise rooble jamiilo ciise rooble iyo canab axmed rooble iyo farxaan ibraahim xalane farxaan dheere loo yaqaano iyo ciise cabdulaahi cabdiwaaxid badda cas ku magac dheer iyo maxamed macalin cali carab iyo maxamed axmed warsame baari iyo khaalid cabdiraxmaan daahir horeeye iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan macalin cali ducaysane iyo dhammaan ilmo warsamo rooble ilmo ciise rooble iyo waxay yidhahdeen ilmo axmed rooble iyo gebi ahaanba reer rooble cali liibaan waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda maxamed warsamo rooble iyo shukri xasan axmed oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen dhuusamo reeb gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo mid idin horseeda guur qeyrqaba oo aad bashbash iyo barwaaqo kala kulantaan aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa la yidhi waa tahniyad waxaana diraya dadka kale ah hee waa saleebaan aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed cabdulaahi aadan maxamed iyo xaaskiisa safiya aadan maxamed iyo saygeeda fardowse aadan maxamed iyo sa- iyo saygeeda baa la yidhi cabdulaahi sheekh maxamed nuur iyo maxamed sheekh maxamed nuur iyo xaaskiisa cabdiraxiin sheekh maxamed nuur iyo xaaskiisa maryan sheekh maxamed nuur iyo saygeeda faadimo sheekh maxamed nuur iyo saygeeda adeer mustaf axmed baa layidhi iyo adeer xasan ah, jiliyo waa adeer xasan jiliyo iyo adeer sheekh cali axmed iyo sidoo kale salme xuseen aadan iyo salma mustaf axmed iyo salme maxamed cali saddex salmaa ku jirta oo kale ina ayaa ibraahim oo markaa magacaas bay aad ula dhacsan yihiin baan filayaa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan baa la yidhi najme cali maxamed iyo xuseen aadan maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd shan iyo labaatankii bishan january sanadka laba kun toddoba iyo toban saacaddii baa lasoo raaciyey waa lixdii iyo afar iyo toban maqribnimo bay gabadhaasi dhalatay baa layidhi waxaana loo bixiyey sundus xuseen aadan ducada waa xaggiina baa layidhi sundus oo muqdisho ku dhalatay oo lixdii maqribnimona dhalatay waa xilligii salaada ama la gelaya ama laga soo baxaya saacadu way kala duwan yihin ibraahilow waxaan sundus ugu dacaynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tarto aamiin ayaan leenahay caashoy dhankii heesaha beri hore hore hore sidee loo heesi jiray heesaha beryahan qabsaday ah, adduunka ee heesaha soomaaliga ah waa heeso muusiga culus lagu garaacayo oo fiidiyow la duubayo oo jugjugta iyo xoogga iyo laakiin iyadoo sidaas ay tahay haddana ibraahinow muusiga iyo heesaha inta badan waa la kala duubaa marka farsamadaa saaciday miyaa mise waa tabartiba halkaaba eh, ku dhammaatay ilaa waagi hore waxaan ogeyn in muusiga dadka garaacaya iyo dadka loo heesaa in intoo dhan iyagoo wada fadhiyo oo ay ka muuqato dareenkii heesta lasoo bandhigi jira laakiin marka muusig meel yaallo cod la dul saaro hees ka mid a heesihii qaraamiga waayo waayo waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa layaab codkii xuseen cali ee idinkuna bal nala dhegaysta caasho dhegeystayaashana waxaa ka mid ah eh, dad badan oo qiyaasayo inay heesihii hore eh, waayo waayo ay la haystaanoo heesahan dambe kulleyto dhallinyarada ayaa sida badan la yidhaahdaa iyaga ayaa ka hela laakiin dadkii hore oo ama heesahan eh, wakhtigoodii yaryaraa markii la qaadayay amaba aasaaska fankaba wax ka soo ogaa wax ka soo ogaa heesahan qaraamiga ayaad u malaynaysaa inay u badan yihiin way ku soconayaan haye sida falabadii yaa heestaasi ka mid ahayd heesihii waayo waayo layaab waxaa ku luqaynaya xuseen cali dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashaahi mid qurux badan baan soo qabtay ibraahin oo si wanaagsanna loo soo qoray oo xirfade ay ku dheehan tahay waxaa la yidhi annaga oo kale ah marka ugu horreysa waa tahniyad dhalasho dadka diraya waxaa ka mid ah axmed maxamed shire iyo xaaskiisa muna nuur cismaan iyo caruurtooda baa la yidhi cali maxamed shire xaaskiisa farxiyo nuur cismaan iyo caruurtooda cabdulqaadir xasan shire xaaskiisiiyo caruurtiisa adeer aadan shire maxamed xaaskiisiiyo caruurtiisa maxamuud xasan shire maxamed xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo axmed xasan shire xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo eedo aamine shire maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda eedo xaliimo shire maxamed odageeda iyo caruurteeda cabdirashiid xasan shire xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale hooyo cadar maxamuud wehliye iyo canab cali shire odageeda iyo caruurteeda adeer cali shire xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri iyo sidoo kale farxaan cali shire adeer cabdulaahi cabdi maxamed iyo adeer muuse cabdi maxamed iyo mahdi cilmi cabdi iyo xamdi xasan shire iyo caruurteeda axmed maxamuud roble iyo canab yaasiin maxamuud iyo caasho jaamac yuusuf waxay halkan tahni dhalasho kaliya laaba ay uga dirayaan adeer daahir shire maxamed iyo marwadiisa istanbuul nuur abikar oo ay gabar igu dhalatay degmada hodan ee magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishan januari sanadka laba kun toddobiyo toban waxaa loo bixiyey baa layidhi sagal daahir shire waxaan leenahay alle subxaana wa tacaala ha ka dhigo ti anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay waa hagaag cashoy dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa qabri intaanan gelin oo lay qodin xabaal qudhayda badbaado oo waxayla qabo haye ibraahim xaggee lagaa galay aniga mahana cashoy waa hees ay ku luqaynayso hodan cabdiraxmaan dhibaan dhibaan dhibaan kaligay qabeen nolosha ilaa qaybsa oo qoysiyo reerilayagleen qoysiyo reerilayagleen
qudhayda heestaal kudhigeedu ahaa iyo hodan cabdiraxmaan haddaan intaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya sidaan filaya barnaamijkana soo xiri doona ibraahimna waxa uu ka yimid marka ugu horreysa baa layidhi naga guddooma salaan sare bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoona marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah ustaad cusmaan oo ku magac dheer ismalure iyo hooyo cabdiye maxamed iyo aabe cabdi garweyne iyo xuseen cabdi garweyne oo loo yaqaano taanaay iyo sidoo kale cabdulaahi cabdi garweyne iyo xasan cabdi garweyne iyo cabdulaahi mukhtaar waxauu ku magac dheer yahay xukun iyo nuur garaad iyo axsaab kale baa layidhi waa asxaab aan halkaan lagu soo koobi karin waxay tahniid dhalasho u dirayaan nimco cabdi garweyne iyo saygeeda ah jibriil oo wiil ugu dhashay magaalada mandheero ee dalka kenya waxaana loo bixiyey baa layidhi zubayr jibriil waxaanu leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii anfacah dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa aniguna aamiin ayaan u raacinaya barnaamijkan hambalyada ee heesaha ayaan kusoo gebagabaynaynaa heestaal kudhigeedu yahay taalo muu samaynaa taalo inta loo dhisay jacaylka oo laba ubaxna aad qaataana taalada hoos fariisanaysaan waa garta taa la loo biyo siinay qabowna aad ku cabaysaan hoosteeda marka mar walba waa lagu soo xusuusanaya marka lasii marayo o dhan intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure oo idinle sidaasiiyo nabad gelyo